dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadeenna oo aad xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban waxaad barnaamijyadeen maanta ku maaqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com
nimayohow alaabo xilliyo awood maadane bismillaahi baa dhawaa uga dhaya kitaabka fursad iyo anaa xogle iyo baawur lagu faano fursad iyo anaa xogle iyo baawur lagu faano bukasiyo naftoodiyo idleed hawlku bogan waaye fursad iyo anaa xogle iyo baawur lagu faano bakratiyo anaa hoogle iyo baawar lagu faano bukatiyo nafuuriyo ileel hawlku boga waaye keligay adahamboy haddii aan baroordiiqo keligay adahamboy haddii aan baroordiiqo baaqayayla garan doona waxaanahay bukaansoon baaqayayla garan doona waxaanahay bukaansoon keligay adaamboyo haddii aan baroor diiqo keligay adaamboyo haddii aan baroor diiqo baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan soon baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan soon
dhegaystayaasheena qaayaha lahow ku soo dhowaada barnaamijkeennii nolosha qoyska dad badan ayaa naftooda la xakaarsan oo la xarbinaya ha ahaato wakhti hore ee noloshooda ama wakhti dambe ee noloshooda waxay soo bixinayaan dareen ah inay naftooda jeclayn ama xitaa aanay u bogaynin waxa ay yihiin kan ay yihiin iyo sida ay yihiin sawir noocee ah ayaad adigu iska bixin lahayd sawir maskaxeed oo noocee ah ayaad qalbiga ku haysataa haddii bal lagu yidhaahdo wakhti qaado oo sharaxaad iska bixi adiga oo markaasi u sheegaya qof kale erayo nooce ah ayaad isticmaali lahayd si aad u sheegto qaabka kan aad adigu tahay waxa aad tahay iyo sida aad u eg tahay waxaan rajaynayaa in kuwan ay kugu caawin doonaan inaad fahamto waxaan ula jeedo marka aan ka hadlayo qofka nafsadiisa jecel marka aad adigu isjeceshahay waxaa laga garanayaa ereyada aad isticmaalaysid marka aad adigu iska bixinaysid sharaxaad markaad adigu isjeclayn waxaa laga garan karaa habka aad isu qaabaynaysid marka aad fiiriso muraayadda miyaad jeceshahay sawirka aad halkaa ku aragto ama sideed dareemaysid dadka qaar waxay ku kala weeraraan qofka kibirka badan iyo qofka jecel waxa uu yahay jeclaanta aad jeclaanaysid qofka aad tahay micnaheedu waxaa weeye inaad ogoshahayd waxaad tahay xag dareen iyo xag dabeecadeedba waxaad tahay kan aad tahay iyo sida aad tahay waana inaad sidaa isku jeclaataa oo aad isku kalsoonaataa ma ahan inaad wax been ah sheegen- sheeganaysid laakiin sida aad tahay xumaantaada wanaaggaaga iyo xooggaaga waa inaad aqbashaa waana inaad dareentaa inaad xushmad ka mudan tahay kuwa kale waa inaad garwaaqsataa oo aad u bogtaa runta ah inaad marka qaarkood khalad samayso hase yeeshee aad ku kalsoon tahay inaad si ka wanaagsan samayn kartid jeclaanta aad is jeclaanaysid micnaheedu waxaa weeye inaad xooggaaga dhisaysid oo aad kor u qaadaysid meelaha aad laciifka ka tahay islamarkaasi aad iyaga arkaysid maalinba maalinta kasii dambaysa waxaa jira waxyaalo aadan awoodin inaad bedesho waxaad baranaysaa inaad kuwaasi la noolaato oo aad u aqbasho sida ay yihiin isjeclaanta micnaheedu waxaa weeye inaad tahay caadil mid furfuran isagana isu daacad ah oo isu aqoonsan inuu leeyahay qiimo marka aad yeelato dabeecad isxusmaynta waxa aad u soo jeedsanaysaa kuwa kale marka waxaad noqon kartaa mid u dulqaataa laciifnimada ay kuwa kale leeyihiin maadaama aad khibrad u le- leedahay kuwaaga haddeer waxaad awooddaa inaad u bogto kala duwanaanshaha dadka intii aad dacayadayn lahayd ama aad ka baqi lahayd waxa aad garwaaqsanaysaa in kala duwanaanshaha uu yahay midka qof weliba ka dhiga nooca gooniga ah ee uu yahay midda ugu weyn oo ugu wanaagsan oo kugu caawin karta inaad adiga isu bogto jeclaato ka aad adigu tahay iyo waxa aad tahay waa adiga oo ogaada sida uu ilaah kuu jecel yahay haddii aad adigu isbarbardhigto qof kale waxaad arkaysaa inaad waxyaalo badan ku kala duwan tihiin sida ma- sida nuurka iyo mugdiga u kala duwan yihiin waxaad arkaysaa inaad ku kala duwan tihiin xagga dabeecadda dhaqanka ra'yiga iyo waxyaalo kale oo fara badan waxa aad ogolaan kartaa in qofkaasi ka caqli badan yahay ama ka cilmi badan yahay dhegeystayaasheena qaayahalaho waxaa intaa inoogu eg barnaamijkeennii nolosha qoyska waxaad dib nogala xiriiri doontaan wuu wakhti dambe waa heegan oo idin leh nabadgelyo kaalan dhalabo subaxdii cashayatuwaa ku casuuqinuujiye ayadii cashadisa calanka isku qilsimo ilacaala iyo labaad shaqalba cosubka ubadko gurigaada dhalabo subaxdii cadayaduna ku casuusayoodii ayadii cajabisa calanka isku qilsimo ilacaala iyo labaad shaqalba عظمات المامور عويس كيف قد إلي سكن عوامي سوء إلي ما يلو ولا معوسي عظمة دوبي عظمات المامور عويس كيف قد إلي سكن عوامي سوء إلي ما يلو ولا معوسي عظمة دوبي
haddaba aanu aragno tiibida qaybaheeda kala duwan ee kala geli karto ama qaybaha xubnaha jirka ay raad ku yeelan karto kelida iyo kaadahaysta markii la dhaho bladder kelidu waa meesha keliya qofka biniaadamku uu isticmaalo mataqaana in uu ka kaadiyo ama wax alla waxay qashin saar ahaa oo jirkiisa ka bixi lahaaba meesha ay ka bixi lahayd marka waxaa loo baahan yaha qofka biniaadanku in mar alla markii keliyihiisu ku arko in mataqaanaa ay xanuunayaan kaadidu ay gubayso mataqaanaa keliya ay bararayaan kaadida ay dhibayso in uu la xiriiro dakhtarka maxaa yeele cudurkaniti keliyaha iyo qanjarada intaba wax waa yeeli karaya cudurkan sidaan sheegnay tibida kelida ku dhacdo waa cudur aad iyo aad u xanuun fara badan kaadidii ayaa ku gubanayso keliyihii ayaa ku bararayo mataqaanaa mar qarkood kaadida ayaa waxaa lagu arkaya dhiig marka cudurkaniti sideedaba wuxuu keenaya inuu dhiiga hoos u dhaco oo mataqaanaa sokorta naftigeedu ay mataqaanaa ay aada iyo aada usoo kacdo marka waxaa loo baahan yahay qofka bini-aadanku marka keliyaha bararan kaadidii ay dhibto ama kaadidii dhiig uu ka arko meesha ugu horeeyo uu tegayo waa dakhtar wixii waa la baraya maxaa keenay kaadidan dhiigeeda marka cudurkan waxaa lagu arkaya dadka badan badanaaba waa ay fuuqbaxayaan oo waxaa ka dhumayo xubno badan oo brotiin ahaa ama mirinal ahaa oo jirkooda ku jiray ayaa kaadidu ku fakanaysaa maxaa yeele meeshii waxaa dhacayo xubintii jirka ee kaadida fiildareynaysay ayaa naftigeedu kala bax ku dhacaya in maadooyin fara badan meesha ay ku dhumaan mar qarkoto kaadidii iyo wixii ayaa qofka biniaadanku ku ceshamayo oo jirka wuxuu dareemayaa bukaan aada iyo aada u tiro badan marka waxaa loo baahan yaha qofka biniaadanku aalaaba qandhada markay badato labalaba ay qabato matag ay qabato kaadidii ay gubto oo mataqaanaa fuuqbaxa noocaasiti uu ku arko jirkiisa badanaa dhakhaatiirtu waxay dareemayaan in kelidii ama baro ku taalo ama t b kiis oo mataqaana infection xun uu ku yaalo marka qarko kaadida dhexdeeda naftigeeda ayaa waxaa lagu arkaya malax marka dhiiggaas iyo malaxdaasi waxaa cad in kelidii ay bukootay oo aad aada meesha dhib ka soo gaaray marka sida badanaaba loo baahan yahay in qofka bini-aadanku uu la socdo xaalka jirka jirka dhibaya marka kaadidii ay sidaa noqoto ku gubto ma aad kaadin karaysid maxaa yeele infecshinku waxay dilaacinayaan oo ay burburinayaan ama nabar ay ku sameynayaan unugyadaadii keliyaha iyo marankii keliyaha marka infecshinku keliyaha ku dhaco tuubooyinkii keliyaha ayuu ku dhacaya kaadi haystu ku dhacaya ka bacdi mataqaana wuxuu usoo gudbi karaa xiniintii waa usoo gudbi karaya guskii qofka ragga ayuu usoo gudbi karaya makaankii naagta ayuu usoo gudbi karaya intaba qofka biniaadamku marka infectionkii waa kusii baabaayan markaasa waxaaba dhici karaysaaba kaadidii wax walba oo aad kaadin lahayd in meesha mataqaana ay ku dhown kaadida haddii kugu noqotona qofka biniaadanka jirkiisii waa isbedelayaa oo dhiigaasiti dhig qarax ayaa dhaca dhex qaraxa marku dhacni qandhadi ayaa badanayso oo matag ayaa dadka qabanayo oo sumoobeysa marka aalaana waxaa laga yaaba koomabinaa geshid marka waxaa loo baahan yahay cudurka marka nooca keliyaha situ uu kugu dhaco in goobta aad timaadid mataqaanaa dakhtarka dakhtarkii baris ayuu sameynayaa oo wuxuu sameynayaa in raajo la saaro exray la saaro ama in mataqaana kaadidii dhacankeeda la qaado marka kaadidii dhacankeeda la qaadana waxaa la saarayaa testi badanaa dadka qandhadooda waxay gaartaa soddon iyo sagaal ilaa iyo afartan ayay gaartaa fuuqbax ayaa badanaa lagu arkaa oo harad baa qabanaya qofka biniaadamkii carabkii iyo afka ayaa qalalaya iyo cunihii ayaa xanuunaya marka waxaa loo baahan yahay dadka noocan ah in dakhtarka uu la xiriiro si loo helo in cudurkii loo dabargooyo daawooyinkiisana la siiyo marka sidaan idin sheegnay xiniinta markay ku dhacayso waa soo qaadan doonaa xubnaha kale jirka markay ku dhacayso waa soo qaadan doonaa marka qaybahan hore hadartaniti aan kor kusoo sheegnay qofka biniaadanku soo food saarto waxaa loo baahan yahay in aad ka taxadartid qaabkii aada u daaweynid daaweynta cudurkaniti waa sahlan tahay wax aada iyo aada u fudud maaha waa hawe saddex bilood lix bilood sagaal bilood lacag la-aan wa
haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas
love.